قال المصنف رحمه الله وقد سمى عمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمع فاستنزل الزباع قصرا وهي منه عقاب اللوح الجو أعلى منتمع وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى فجرع الأح- فجرع الحطوش ثم الناقعة واحتل من غندان محراب الدمى ثم ابن هند باشر ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلة معتنا لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رج- رجاء فاكتمع wuxuu leeyahay musanifka waxaan kusoo dhex jirnay in uu yidhi aniga dayasho ayaan leeyahay oo wuxuu leeyahay shidadaan aniga ay haysato haddii tii aan ku dhiman lahaa ay tahay wuxuu yidhi salladtu lusa cala alasa horay buu noo soo yidhi wain takun muddatuha mawsuulatan bilxadfi salladtu lusa cala alasa dad iga horreeyey ayaan kaga dayanaya oo murugtaydii dayashaan ku sallidaa ku baabi'iya markaasuu wuxuu tiriyey ilaa sideed qofood oo midba wax raadiyey oo qaarna ay ku guulaysteen qaarna ku guulaysan waayeen imrulqaysoo kasoo bilaabay waa ka soo baxnay isagoon dantiisi gaarin inuu dhintay ninka la yidhaahda abuljabri ayuu isagana kasoo hadlay wuxuu ka hadlay ibn lashaj oo cabdiraxmaan ibn ashcad ayuu isagana kaga hadlay wuxuu ka soo hadlay alwadaax ama abrash ama abras midka la yidhaahdaba oo judayma loo yaqaano oo inuu gabadhii zabaa boqortooyadeedii markuu aabihii dilay ayada iyo boqortooyadeeda inuu isku darto ou doonay judayma intaasuu ka soo baxay markaasuu markuu dhameeyey wuxuu yihi wahal ana bidcun min caraaniina cula min caraaniina cula jaara calayhim sarfu dahri wactada markaa kabacdina wuxuu yihi hadday maqaadiirta igaarsiiso qadarka ilaahay waxa aan dalbaya ama xeelaysanayo aniga haddaan marba ku guulaysto fasaadka inaan tirtiro kama gaabinayo saas wey. marka kii lixaad buu marka ka bilaabaya maaha kii shanaad kii lixaad buu ka bilaabaya waqad samaa camrun waqad samaa waxaa kor noqday camrun camr ibnu rabiicata ibnu nadar ayaa la yidhaahdaa ayaa kor noqday ilaa awtaarihi aarsashadiisii ayuu u kor noqday faxtabta markaasu wuxuu soo hoobiyey oo soo dejiyey minhaa awtaartii sababteedii yani aarasooyinkiisii sababteedii kulla caali lmustamaa yani mid la dalbo kan u koreeyo kulligii ayuu maaragtay ka- mansiladiis kasoo hoobiyey fastanzala wuxuu soo dejiyey azabaa gabadha zaba la yidhaahdo ayuu qasran qasab ayuu kusoo dejiyey oo darajadeedii mansiladii ay taagneyd uu kasoo dejiyey wahiya zabana aclaa muntama ay tahay yani darajo meesha ugu sarreysaa ay ku sugan tahay ayuu wuxuu ka soo dejiyey min cuqaabi luuxi ljawi jawiga gorgorkiisa meesha yani xalaqaadkiisa ugu sarreyso ayuu ka soo dejiyey buu leeyahy sidaasuu ee camar ibnu rabiica uu ku sheegay wuxuu yidhi camar ibnu rabiica ayaa aarashooyinkiisii ku kor noqday oo zabaabuu ka artay gabadha zabe la yidhahdo waataan ka soo hadalnay inay abtigiis ninka la yidhahdo judayma inay khiyaano u samaysay ee tiri mar hadduu aabihii dilay say aabihii uga aari lahayd waataan darsigii hore kaga soo hadalnay mar hadday ku guulaysatay oo judayma ay dishay abras ay dishay ayaa wiilkow abtiga u ahaa oo ahaa camar ibnu rabiica ayaa wuxuu isagana ka aarsaday gabadha zaba la yidhaahdo markaasuu zaba oo sida gorgorkii gorgorka waxaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhaahdaa alcuqaab waa gorkarkaa loo jeedaa waxaa la yidhahdaa waa ashaddu tayri tayraanan aa la yidhahdaa shimbiraha duula midda ugu maaragtay ugu ma duulidda badan meesha uu hawada ka gaaro shimbiraha kale ma gaaraan aad buu ufogaadaa hawada meel koru ka tagaa marka gorgorka hawadaas jooga cidna ma hawaysan karto wax lala gaarana ma jiro halkaasoo kale gabar joogto boqortooye haysato ayuu halkaa xoog kusoo dejiye u leeyahay camar maaragtay ibnu rabiica qisadiisa marka waxay ahayd camar ibnu rabiica waxaa la yidhaahdaa judayma walaashiisaa dhashay abtiba u ahaa abrash marka wuxuu sameeyey markii judayma waataan hore usoo marnay nin kasiir la yidhaahdo ayaa la socday oo taladiisa ou diiday intuu la teliye uu yihi war markii ninkaas hadday ciidanku inta kaa hor yimaadaan judaymo ay ku hor kacaan waa dad wafdi doonayo oon xumaan wadaninay raac laakiin hadday dhinacyada kaa maraan faraskan caso la yidhaahdo geenyada waa kuusoo ban ku agtaada keenaya markiiba soo ful aada baxsatide markuu mashquulay oo ninkii dhinac walba laga hareereeyey oo uuna ka daahay watuu la cararay kasiir marka nin kasi ninkii kasiir ahaa oo badbaaday ayaa camar u tegey markaasu wuxuu ku yidhi alaa tatlubu bisa'ri khaalika abtiga inaa u aarto aarashadiisii ma dalbaysid miya ma doonaysid miya markaasaa camar ibnu rabiica uuba la yaaban yahay see zabaa looga aarsan karaa laftiisa waa la yaaban yahay markaasuu yihi wakayfa aqdiru cala zaba wahiya amnac min cuqaabi iljawi buu yii gabadhaas oo gorgorka hawada joogo yani maaragtay sida uu u ilaashan yahay kaga ilaalin badan oo ka ka dhowrsimo badan see baan u awoodi kara inaan kaga arguto markaasa kasiir waa nin jinnibu ahaaye wuxuu yidhi anaa tala ku haye waxaad samaysaa buu yidhi horta sanka iga goo aniga sankayga jar buu yidhi ko labada dhagoodna iga goo labo dhabarkaygana garaac si fiican ii garaac ilaa nabaro waaweyn aad ku samayso dhaawac weyn aad ku samayso markaa intaa igu samayso waan tegayaa gabadha zaba la yidhahdaan u tegi waxaan leeyahay ninkaan camara dhibkaan adiga daraada ayuu igu gaarsiiyey oo wuxuu aaminsan yahay abtigiis inaa anig kuusoo gacan geliyo aaminsan yahay saasaa la ii dilay sidii buu camar sameeyey ninkiiba sanka laga jaray qasiir ahaa labada dhegood laga gooyey dhabarkiisa la garaacay si fiican loo dildilaaciyey isagoo wixii ay dhibkii haysto ayuu wuxuu u tegey zaba ayuu u tegey markaasuu arrinta u sheegtay markuu arrinta u sheegtay inay marka wanaag u samaynayso ayay u sheegtay u ballan qaaday waxa weeye maaragtay waa soo dhaweysay nasiixo badan iyo wax badan ay u muujisay bas markaasuu yani tijaaradiisi tijaaradeedii ganacsigeedii ayay u wakiilatay ee u dhiibatay safarku marka wadaa safarkiibuu maaragtay meeshan ka qaadi ciraaqii dhulkaasuu la aadi markaasuu safartii awrtii oo wado iyo wuxuu markuu safarku ciraaq usii socdaan buu inta dhuunto oo wuxuu u tagaa camar camar buu xoolo badan ka qaadaa xoolo badan buu ka qaadi hadhow ciraaqu kasoo noqonaa yaman buu soo aadaa gabadha dhulkeedii mamlakadeedii isagoo arbaax badan ribix badan wado ribix maaha ninkan camar uu kasoo urursha lacagta kasoo qaadaya markii laba jeer sidaa uu sameeyey gabadhii ay la yaabtay ninkan tijaarada uu ka shaqaynayo iyo sida uu naasix u yahay boqoraddii markii la yaabtay ayay markii dambe safarkii saddexaad ayuu camar u tegey isdiyaari buu yidhi faraskiisuu qaatay bahal wuxuu sameey xashino iyo jawaano waaweyn uu sameeyey markaasuu ciidankii camar u lahaa aa lagu guray meeshii alaabta jawaanada lagu soo guri lahaa nin walba hubkiisa wato baa jawaanadaa lagu soo riday awrtiiba soo saartay wuxuu sameeyaa habeenkii ayuu socdaa maalintiina waa jiifaa waa qarsoon maxaa yili waa la ogaana in la ogaaduu diidan yahay habeenkiiba safarka wadaa maalintiina waa qarsoomaa markaasu wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey jidkii awal soo mari jiray jidaan ahayn ayuu soo mariyey yacni mawdic kaleu soo marshay si jidkaas yani aysan dadka badan u arkin iyuu ka lexday waddadii gabadhii marka way xoogaa safarka waktiguu keeni jiray dib uu uga dhacay markaasi xoogaa shakisay naag aada u caqli badan bay ahayd way shakisay markaasi tiri war camar ninkii akhba ninkii qasiir ahaa khabarkiisi yaa hayo markaasaa la yidhi jidku ka leexdayo meel quweyr la yidhaha jidkaas uu soo maray halkaas markaasay tiri casal quweyru ab usa quweyr mar hadduu soo maro waxaa laga yaabaa ba'si iyo bale inuu wado bale inuu keenaa laga yaabaa markuu magaaladii usoo dhawaaday uu kasoo hormaray ciidankii uu kasoo hormaray iyo awrtii ayadoo u tegey markaasuu gurigeedu meel sare sadxigii saarneede intuu ag istaagu yidhi bal hadda fiiri waxaan soo wada tijaarada aan wada arag waxaa awrta say u socon la'dahay iyo tijaaradii ganacsiga aan wada fiiri naag caqli badanay aheedu waa fikertay way la yaabtay socodka awrtaan socota bay la yaabtay marka gabaygan oad ku arki jirteen kutubaha bay tirisaa la yidhaahdaa ma liljimaali mashyuhaa waida ajandalan yaxmilna am xadiida am isirfaana baaridan shadiida am irijaala juthaman qucuuda bay tiri yani waxay leedahay waa la yaabanahay socodka ay socdaan aayar bay u socdaan tartiib awrtaan ma dhagxaan bay wadaan rag fa fadhiyo ayay wadaa waa garan la-ahay tiri rag miyaa fadhiyo sidiiba marka gurigeeda iska gashay habeenkii markuu mugdiga noqday oo habeenkii mugdiyoobay iridana waxaa taagan waardiye baa camar u yimid iyaduna mar horay ka tabaabushasatay maxaa yeelay wataan soo marnay judayma saxaradi saxarada inay u sheegeen judayma haddii dhibic dhiiggiisa dhulka ku dhacdo waa waa loo aarhayaa si aan loogu aarin waatay maqaar inta u fidisay ay tiri yuusan dhibic dhulka ku dhicin dhibicaa ku dhacday marka way digtoon tahay camar inuu ka aargudan karay og tahay camare marka masawirkiisa loo suureeyey isagoo taagan isagoo fadhiyo isagoo maaragtay suurad badan leh ha loo sameeyey aaday marka camar iskaga ilaalinaysaa ninka ka aargudan kara ninka inuu yahay ayay garan gurigeedii marka waxay ka samaysatay nafaq yani keli ama webi ama godday ka samaysatay biyey marisay biyey ku daadisay ilaa guriga walaasheed ayay si ay hadhow haddii ciidan u yimaado ama dagaal yimaadaan nafaqa uga dhexbaado xaggaas ay ciidankeeda iyo dagaal ka gasho ayay u samaysatay intaa nafta ilaalinaysa ninkii qasiir aha markuu iridii soo maraayo ayaa camarna waa loo tilmaamay zabaa say u eg tahay suuradeedii iyo kulli waa la siiyey yaa ninkii albaabka taagnaa oo bawaabka ahaa yaa jawaanadii markuu arkay hal jawaan irida markuu geliy waxuu leeyahy iyo baashi oo watay takigii oo wato ku muday ila ninaa ku jira raashin maha markaasuu ninka dhuusay dhahay waa dhuus markaasuu qayliyey halkaanuu ku qorhaya markaasuu bushtaa bushtaa uu yidhi halkaas waa hadal nimanka nabatiyiinta ay ku hadlaan dhahay yacni waxa weeye shidaa timiday oo kale waa shidaa timid waxa weeye dhib dhibbaa yimid waa markuu intaas yidhi ayaa waxaa dhacday markiiba ninka qasiir la yidhaahda intuu seeftiisa la soo baxo kii ilaalada ahaa waardiyaha ahaa buu dilay markuu dilay camarna faraskiisuu soo qaatay durbadiiba awrtiiba soo dhexgalay meeshiina habeenkii baa la furfuro ciidankii laga furfuray jawaanadii laga saaray nin walba hubkiisa la soo galay camar qasiir gurigii gabadhuu galay camarna waa kasoo dabagalay mar alla markuu soo galay aragtay camar ay suuraysatay orod maagtay nafdi inay gasho ka daba tegay dhahaa waa soo qabtay inuu dilo darteed marka waxay tiri markay aragtay inaysan ka baxsan karaynin katun faranti gacanta ugu jiro sun aha bay dhuuqday bay dhaha markaasi waxay ku tiri biyadii laa biyadi camrin anaa isdila laakin camar ima dilin saas ku dhimatay l ninkaana marka boqortooyadii saasu kula wareeyey saasu marka qisadiisa ahayd wuxuu leeyahay marka ibnu dureyd yani nimankaasa dayashay ugu suganta u leeyahay yani raggaas darajada sare raadinayo baan ku dayanayaa haddii aan ku guulaysta haddi aan ku guulaysaninba waqad samaa waxaa kor noqday camrun camar baa kor noqday camr ibn rabiica ilaa awtaarihi aarashooyinkiisii yani awtaarta waxaa loo jeedaa buu leeyahay hadda waa talabu dam qofka oo dhiiggiisii talbo wey faxtada markaasuu soo dejiyey minhaa awtaartii sababteedii yani aarashadii sababteedii kula caali lmujtamac yani ku mid la dalbo midka u koreeyo kulligii ayuu maaragtay darajadiisa kasoo dejiyey fastanzala wuxuu soo dejiyey azabaa gabadha zaba la yidhaahdo boqortooyadooda ka qaaday qasran bilkhasab xoog buu uga qaaday wahiya iyaduna min cuqaabi luuxi ljaw luux iyo aljaw waa hawada labada alluux iyo aljaw waa isku mid wey cuqaabkana waxaa la yidhaha gorgorka annasr baa la yidhahdaa gorgorka yani hawadaas uu joogo iyada oo yani maaragtay aclaa muntama ah meel darajo sare oo la dalbo darajo caaliya oo la dalbo meesha ugu sarraysa mid iyada joogto sida gorgorkii oo kale ayuu halkaas kasoo dejiyey oo meeshii ayada ka adkaaday oo ka qabsaday bay leeyihin boqortooyadii wa sayfun midka toddobaad oo aan ku dayanayo wuxuu leeyahy sayf ninka sayf ibnu dhiyazin la yidhaahdo magaciisa ninkaasi istaclad waxaa kor noqotay bihi say sayf waxaa la kor noqotay himmatuhu himadiisii baa la kor noqotay qasadkiisii baa kor noqday wa qasadkiisa kor u qaaday xataa ramaa ilaa uu ka gano abcada sha'win haayo iyo yool yool mid midka ugu fog almurtama la dalbo ama la gano yani yool la gano kan ugu fogaanshaha badan ilaa uu ka gano ayuu maaragtay seef ninka la yidhaahdana qasadkiisii uu la kor noqday markaasuu fajaraca wuxuu kakabisiiyey alaxbuusha xabashadii ayuu summan sun buu kakabiyey sunta oo naaqican mid wax disho ah sun wax dilayso ayuu kakabiyey wax talla wuxuu degay markuu xabashadii ka adkaadayna wuxuu degay min khimdaana meesha khimdaan la yidhaahdo waa makaan sanca ku yaalle boos sanca ku yaallo yani booska boqorada ay degi jireen wey ayuu wuxuu ka degay mixraaba dumaa suuradda suuradyaalo mixraabkood buu degay addumaa waxaa la yidhahdaa baashaan dhoolida la yidhahdo ciyaalka samaystaan iyo oo gacmaha iyo ciyaal ciyaalka dadka laga dhigo kaasoo kale loo jeeda suuradihii meeshii mixraabkoodii buu degay way boqortooyadii buu degay buu ujeedaa wey halkana wuxuu kaga hadlayaa seef ibn diyazin ninka la yidhaahdo ayaa dayasho iigu sugan tahay isaguna seef qisadiisu waxay ahayd bay leeyihiin dhulkii yeman ayaa waxaa qabsaday horta seef wuxuu ka mid ahaa min muluuk lyaman dadka abnaa lmuluuk oo bayt lmelik ayuu ka dhashay marka yeman ayaa waxaa qabsaday xabashadii markay xabashadii yeman qabsadeen oo muddo badan oo muddo dheer ay haysteen baa seef wuxuu ka mid ahaa dadkii cararay oo ka baxsaday oo aanan xukunka xabashada ogolaanin markaasuu wuxuu doonay nimankii ruumaanka ahaa ayuu u tegey wuxuu gargaar buu ka doontay qaysar oo ruumkaas madaxda u ahaa ruumaanka ayuu u tegey in ciidan uu siiyo oo uu iska kiciyo xabashada dhulka haysata inuu iska kiciyo markaasuu ninkii boqorkii ruumaanka wuxuu la tashaday wasiiradiisii markaasu waxay ku yidhaahdeen markay la telinayeen boqorow nimankan xabashada ahi waa kuwo kugu diin ah wey waa nasaara wey carabtaana kugu diin maho diin kale diin khilaafsan ay qabaan marka meermeeri waxana ha siinini ninkaa meermeeriyo been u sheeg bay yidhaahdeen boqorkii marka ruumaanka ahaa wuxuu nacay oo u karahsaday in uu qof uu ballan u qaaday ballanta inuu uga baxo ayuu dhibsaday marka mudduu ka aamusnaa soo uga aamusnaa ayaa ninkii marka markuu seef muddo meesha wax ka waayey yuu iskaga tegey wuxuu aaday nimankii faris ila waktigaa labadaa boqortooyaa dhulka ka talin jirtay farisiyiintii buu aaday isagoo ciidan ka raadsanaya markii uu faris u tegey iyo ninkii boqorkiisii ahaa oo u galay waa karaameeyey waana qiimeeyey darajo sarow yani meel wanaagsan buu dejiyey marka markuu la kulmay baa turjamaankiisii buu weydiiyey oo wuxuu yidhi turjamaanka wuxuu ku yidhi boqorkaa wuxuu ifarayaa inaan ku weydiiyo muxuu ahaa qasadkaagu dantaad lahayd waa maxay markaasuu wuxuu yidhi qasadkaygu waxa weeye dhulkayagii waxaa ku adkaaday niman akriba la yidhaahdo markaasuu turjamaankii weydiiye o yidhi akribada ma waxaa ujeedaa alhindu ama alxabasha ama alxabasha akriba ma hindiba waxaa dhulkaada qabsaday isagoo xabash xabashaa qabsatay markaasuu yidhi maya xabashadii wey waxaanan u imid boqorka inuu yani iiga gargaaro dadkaas markuu ii gargaarana aan diintiisi galno diintiisi aan ka mid noqono oo diintii oo farisiyiinta aanu qaadano markaasuu hadal raaciyo yihi fainahu axabu ilaya an yamlikanii wa qawmii min an tamlikani alakriba yani boqorka aniga waxaa la ii jeceyl badan yahay boqorka aniga qoomkaygaba inuu madax noo noqdo oo asaga mulkidiisa aan soo hoos galno intay dad akriba ah oo sida xabashadoo kale ayna qabsan lahaayeen waan doonayaa bui adiga na qabso inta kuwaa na qabsan lahayen markaasu wuxuu ku yidhi dhulkaada dhul aada u fog waaye waana dhul aada khayrkiisa uu yar yahay carabta dhulkeeda waxaan laga helana waa geel iyo ari bisaaba laga helaa buyi marka wax danoo hadda dhulkaada noogu jiro haddaan qabsano wax faa'iidoon ka helayno lama arko markaas wuxuu soo siiyey maaragtay toban kun oo dirham uu siiyey oo yihi bal xoogaagaas qaadee ordna dhaaf iska tag ninkii waa xanaaqi sayf tobankii kun uu soo qaaday kii hirda u joogay oo isagii waardiyeynayo tobankii kun siiyey oo iskaga tegey warkii baa loo sheegay oo li ninkii lacagtaadi ma qaadanin boqorow ninkii irida ku taagnaa buu gacanta ka saaray waa carooda marka waa xanaaqa boqorkii u yeerowla soo celiyey waa la soo celiyey markaasaa li boqorkaa kuu caroodaye may boqorkaa kuu caroodaa li markaasuu yihi oo maxuu igu carooday markaasaa lihi boqorka hadiyaddii uu ku siiyey baad addoommadii iyo dadkaa macnaha lahayn aada u qaybisay maxaad maaragtay markaasuu yihi oo maxaan ku samaynayaa buu yihi wuxuu sheegay aniga dantaan u imid ima uusan siinin marka sidaa darteed wax aan lacagtaas uga baahanahay lama arko dantaan u imid waxa weeye ciidan inuu isiiyaan doonayo bui boqorkii markuu arrintaa maqlay ballanqaad buu u sameeyey wax alla wixii aada jeceshahay baan kuu samaynaynaa ciidan baan kugu daraayaa waa israacaysaan dhulkaada qabsanaysaan laakiin boqorkii wasiiradiisii ayuu la hadlay oo farisiga ahaa markaasuu wuxuu yidhi bal ra'yigiina ii keena inaan u diro ciidan oo farisiyiinta kamid a dhulka carabo hadda aan ka sheekeynin maarata bahgooyada ah inaan u diro bal ka warrama oo wax biyo ah uu leeyahay iyo daaq uu leeyahay midna aanan jirin ka warrama markaasuu haddaan ciidan u diro u yidhi oon bayba u dhimanaya haddii biyaha yararkaa meelaha balliyada yararkaa ku jiro ee ka go-aan oon bay u dhimanayaani maxaan sameeyaa mana jecli buu yidhi ballanta aan qaaday inaan ka baxo ninkii waa ku karaameyn xartaan kusiin baan idhi ballantan inaan ka baxa ma dooniye maxaan yeelaa waa inaa maqsadkiisa u sameeyo wayaan waxay dha haddii arrinku sidaa yahay talaan ku siinaynaa bay dh ra'yi ayaan haynaa ii sheegi buu yidhi waa maxay ra'yigaa siinaysaa waxay ku yidhaahdeen xabsiyada oo adiga dhulkaaga dadka maxbuusiinta ah xabisan baa dad u diraysaa waxaa kamiday dhe xabsiyada ka buuxo dad mutaystay in la dilo la dili lahaaba ku jira bay dhehen marka xabsigiina waxa weeye dilkiibaad waxa ugu bedeshay adiga midna xaggaada ka timid oo ruuxdooda iyo maaragtay aada ku galladaysanayso darteed baad xabsi ugu bedeshay ciidan ka dhig u dir labay mid tahay inay guulaystaan nin nin waxay yidhaahdeen dagaalka aada u yaqaano oon ayaga kamid ahayna madax uga dhig labay marka mid tahay inay guulaystaan iyo in laga adkaado hadday guulaystaan waxa weeye dhulkaas dhul boqortooyadaada soo gashay noqonaya haddii laga guulaystana oo ayagii la laayana owalba dilbayba kugu xukunaayeena ha ha dhinteen dad dhimanayay ahayn owalba looma bahan hadalkaasi ku yidhahda markaasuu wuxuu ciidanba u diray wuxuu u diray xabsiyada waa lasoo ururiyey toban kun oo dil ku xukunaa aa loo soo urushay markaasuu wuxuu madax uga dhigay nin oday ah oo dagaalka si zaa'ida u yaqaano oo kitaabku wuxuu leeyahay boqol iyo labaatan sano jiro khabiir ah ayuu madax uga dhigay oo yidhi ninkaas wad waxay dhahaan xaajibeynkiisaan indhihii ay kusoo dha kusoo kor dhacay indhaha waxba ma arko odagaasuu madax uga dhigay waa laakiin khabiir dagaal wa bala ah ninkaas aada u weyn buu madax uga dhigay toban doomood baa la saaray soo toban kun ma ahayn kunkiiba doon baa la saaray toban doomood baa la saaray seefna waa la socdaa cadan markay tageen ayay ayaga dhexdoodii xoogaa waxaa la yidhahdaa doomihii waxbay isku qabsadeen markay meeshii tageen baa doon saddex doomaa jabtay adiga dhexdoodii ka tashadeen waxaa la yidhi war maxaan sameynaa boqorkana hore ula soo ballamay ninka ninka odagoo madaxda laga soo dhigay ayuu boqorkii farisiyiinta lasoo ballamo oo yidhi ninkan oo sayf ah markii haddaad guulaysato oo xabashada aad ka adkaato boqoradii yeman iskugu yeer hadday yidhaahdaan ninkan waa boqor ama reer boqor buu kamid ahaan jiray taajka u geliyo madax ka dhig hadday yidhaahdaan ma ahana abnaa mulukina kamid maahana adiga dilo yiri meesha ku dil tu khaain oo ahaaye dil buu yiri ma saasu soo faray war sidoo wataa marka odaga odagii markay meesha yimaadeen go-aan waxay ku gaareen inay dagaalamaan dadkii inaysan ka laaban karin inay dagaalamaan doomiyaa laga soo tegey carabtii markay maqleenna ciidankii farisiyiintaa soo galay ayay ciidan badan heleen ay kusoo ay kusoo darsameen xabashadiina waa is ururisay oo ciidan bay dagaal ay galeen dagaalkii markii la galay ayaa ninkii odaga ahaa ee madaxda ahaa yaa wuxuu sameeyey cisaabadii maarata ma maradii cimaamadi guduudneedo dagaalka loo xiran jiray inuu qofku dhinto ah ayuu madaxa ku xirtay duqi xaajibeynkiisii indhaha kusoo dhacayna wuu xiray oo gadaal u xiray si wax u arko alle maqaarkii horaa kusoo dhacay indhihii kuwiibu inta xiray buu halkaa ku xirtay gadaal ku xirtay markaasuu falaartiisii iyo kaasadiisii qaatay qawskiisi dagaalkiisi dagaalkuu galay sa horkacay dagaalkiibuu galay marka cabaar la diriray xabashadana boqorkooda waa la jiraa waa dagaalamaya markaasuu weydiiye o yihi ii fiiriya maadaama arag badan aan lahayn ninka boqorka daabada ku diriraayo oo xabashiga hala ii fiiriy markaasaa maroodi buu ku dagaalamaya waduu yihi dagaalka saacad kale muddaa la diriray markuu cabaar la dagaalamayu yihi haddana bal fiiriya markaasaa li maroodiga waa ka dego faras buu fuulay markaasuu yihi wada dagaalka waa wada waa la wada waa la waday cabaar markuu wado yihi haddana bal fiiriya ninkii muxuu fuulay markaasaa li baqal buu fuulay baqal baqal bu markaas wuxuu yihi albaqal walad lximaar walximaaru dhaliil dhalla wadalla mulkuhu warabbi lkacba dadkaas yiri haddaba baqal fuulay waa walad lximaar dameer ilmo waa waladkiisii wey dameerkana waa dhaliil u dhahay waa duloobay yiri markaana isaga waa ka adkaanay wada dagaalku yiri adiga sidau u dagaalamayo wuxuu yihi marka isagii buu yihi marka bal meesha halii tilmaamo qaansadiisii inta baashi falaarti ku rakibtay oo yihi qaabka uu labiskiisii isagoo qaba hala ii sheego markaasaa la yidhi waxa weeye taaj baa u xiran yaaquuta xamraa buu haystaa saasaa loogu tilmaamay markuu arkay ayuu qaansadiisii iyo falaartiisii inta ku ganay ayuu ninkii boqorkii xabashada ahaa madaxa maaragtay falaartiisii ay ka gashay baalkii taajkiina waa jajabay sahmigiina maaragtay yani wejigiisoo dilaaciyo madaxiisoo jeexay meeshii baa marka boqorkii uu ku dilay odagii markuu boqorkii xabashadii uu ka dhintay xabasha waa jabtay marka waa kala carareen dad qoriga af ku qaato yidhaahdo amaan dalbado yidhaahda isdhiibo iyo wax lamid ahay noqdeen markaasaa naagihii carruurtii xaafadaha ay ku laayeen eber uga dhigeen marka naagihii carruurtii baa laayay intii soo hartay ninkii marka odaga ahaa wuxuu soo kulmiyey markuu meesha ku guulaystay oo xabashadii jebiyey ayuu ninkii wuxuu iskugu yeeray boqoradii yamanta ahaa markaasuu yihi war ninkan seef la yidhaahdo ma taqaanaan ma mulugtiina abnaa lmuluk ma kamid ahaa mise kamid maahan ballantii fulinaya markaasi waxay dhaheen waa malikuna wabnu malikina waa boqorkeena boqoradeenanu kamid ahaa bay dhaheen markaasuu marka taajkiisi u geliyey marka sidaasuu seif ibn abi ibn ibn diyazin seif ibn ibn diyazin saasuu ku guulaystay sidaasuu leeyahay marka ibnu dureyd wuxuu leeyahay saif dayashaa iigu sugan maxaa yeelay boqortooyadiisi markii laga xoogay buu dagaalamay waana ku guulaysto leeyahay anna maqsadkayga inaan ku guulaystay u badan tahay saas ka wada wa sayfu ninka sayf la yidhaahdo istaclad waxaa kor noqotay bihi sayf waxaa la kor noqotay himmatuhu qasadkiisi caaliga ahay sarreeyey ayaa la kor noqday xataa ramaa ilaa uu ka gano abcada sha'win yoolkan ugu fog yoolka almurtamaa la gano meel la gana meesha ugu fogeyd ilaa uu ka gano ayay himadiisa la kor noqotay fajaraca wuxuu ka kabisiiyey al axbuusha xabashadii wuxuu ka kabisiiyey suman naaqican sun wax disho sun wax dilayso ayuu ka kabisiiyey markaasuu boqor noqdayo wax talla markaasuu wuxuu degay min himdana yani yaman sanca meesha la yidhaha sanca alyaman boos ku yaallo weeye waa meesha boqorada ay degi jireen ayuu mixraaba duma yani suurad yaalo mixraabkood meeshoodii sare mixraabka waa meel sare ayuu ka degay buu le boqor buu noqday buu ujeeda uma bnu hindin baasharad niiraanuhu yawma uwaaraatin tamiiman bisila uma intaas kabacdi ibnu hindin camr ibnu hindi baa la yidhaahda ninka camr ibnu hindi la yidhaahdo baasharad yani waxay dheehday oo dhex gashay la baashirtay niiraanuhu yani dabyaashiisi dababkiisii dabkiisii ayaa baashirtay oo oo maaragtay dhex gashay yawma uwaaraatin maalinta uwaaraat la yidhaahdo tamiiman qabiilka tamiim la yidhaahdo ayay dhex gashay bisila gubid bayna kula dhex gashay ay gubto qisada marka camar ibnu hindi waa kii sideedaada ugu dameeyey ugu dambeeyeyo raggu ku dayanayay kamid ahaa wey camar ibnu hindin waxaa la yidhaahdaa qisadiisu camar ibnu hindin waa nin aada dagaal badan buu ahaa wuxuuna ahaa nucmaan ibnu mundir adeerkiisuu ahaa waa la yaqiinay qisadiisa marka waxay ahayd nin waxaa jira camar ibnu hindin ay naas isla nuugeen oo saa radaacada ay walaal ku ahaayeen marka maalin buu inuu maaragtay ugaarsadoo u baxay markaasuu wuxuu sameeyey wuxuu arkay nin reer bani tamiim ka mid ah awr uu leeyahay markaasuu hal ka mid ah ayuu xarbadii oo haystay takigii oo haystay buu ku ganay markaasuu yacni boqno gooyey hashi ninkii hashi iska lahaa ayaa hashiisii oo la boqno gooye buu arkay markaasuu ninkii hashaas boqno gooyey oo dilay yuu ku soo booday markaasuu meeshu ku dilay asagiina hashi markuu dhib dilay buu asna dilay ninkii baa la dilay markii ninkii la dilay camar ibnu hindi baa waxaa gaaray ninkii kula radaac walaalka radaacada kugula ahaa ayaa niman reer bani tamiima uu dilay oo waa dhintay markaasuu marka camar ibnu hindi nadar galay inuu bani tamiim boqol nin uu ka dilo ninkaa dartiisa inuu u dilo dagaaluu ku qaada marka waa la dagaalamay waa la dagaalamay waa la dagaalamay waa ka adkaaday aada u laayay reer bani tamiim markuu aada u laayay ayaa dadki waxaa la war dadkii waad baabi'isay eber baad ka dhigtay markaasuu yihi wallahi inaanan qofna ka tegaynin ilaa ay boqol nin ii keenaan oo weliba min khiyaarihim ah dadkooda khiyaartaa ay ii keenaan haddaysan ii keenin boqolkaas inaan dilo mooye wax kaleeto oo maaragtay imarayo malah buu yidhi maaragtay marka markaasu wuxuu yidhi nadarkaas aan galay baa boqol in la ii keenaan rabaa ayay dhaheen waayahay georgi raggii odayaasha ahoo bani tamiim baa lasoo ururshay waxaa lasoo helay sagaashan iyo sagaal nin baa lasoo helay oo inuu dabku gubal rabo oo baabi'iyo markii meeshii la keenay sagaal boqol sagaashan iyo sagaal nin oo godadkii loo qoday oo dabkii la huriyey oo in lagu rido la rabo ayaa markii dabkii u yacni markay shidaan bay dabkii ku rideen midmidaa loogu ridaay sidii loogu ridaay loogu ridaa loogu ridaay boqolkii hal baa ka dhiman markaasaa la waay markaasuu camar wuxuu yidhi markii sagaal iyo sagaashan lagu rido yidhi awkii boqolaad markaasaa lama hayo markaasaa nin halkaa kasoo socda la arkay markaasu wuxuu yidhi soo qabta ninkaas ninkiyaa lasoo qabtay reer bani tamiima loo maleeyey markaasaa la yidhi war waa yani yaa tahay baa la yidhi markaasuu yidhi min albaraajim ma ihi reer bani tamiima baraajimtan ka mid ah markaasuu camar wuxuu yidhi ina shaqiya waafid waafid lbaraajim qofka shaqiga waafid lbaraajim asaga waa ku rida asagaa boqol uga dhigo meesha boqolkii ku gubay marka ninkaas oo naxariislaawaha ah oo boqolkaas meesha ku gubayna waa aarsaday buu leeyahay halkaa ninoo ugu aaray anigana marka waxa waye daysha ay ugu sugan oo leeyahay dadkaas ninkaasaan ku dayani buu leeyahy geesiga ah wax dilay uma intaa ka bacdi ibnu hindin camar ibnu hindin ninka la yidhaahdo baasharad waxay dhex gashay oo dheehday niiraanuhu dababkiisii dabkii uu shiday ayaa tamiiman bay dheeshay dheehday oo dhex gashay reer bani tamiim bisila gubitaani ku maaragtay ayay ku dhex gashay yawma uwaraatin maalinta magaceedaa la yawma uwaraat maalintaas dabka uu huriyey waa yowm macruuf aho min ayaami alcarab ka mid ah wey maalmihii carabta maalmaheedii ka mid ah ayaa uwaraat la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa waa waa yani waa ismu mawdicin meesha dadka lagu gubay magaceedaa la yidhaahdaa uwaraat meesha la yidhaahdo maalinkeedii maalin macruufa waay booskaas lagu yaqaano dadkaas ayaa aniga dayasho iigu sugan tahay buu yidhi mactanna lii ya'sun yunaaji himmatii ilaa taxaddaahu rajaa'un faktama mactanna ma daahiro oo ma muuqdo lii aniga haddaan ahay budureed ya'sun quusasho iima soo banbaxdo iima muuqato ya'sigaasoo yunaajii la faqo oo la koodo himmatii aniga himadayda iyo qasadkayga la koodo marna igama hor yimaado igama soo horbaxo ilaa hadduu iga soo horbaxo taxaddaahu waxa u banbaxo ama la xardaytamo rajaa-un rajo ayaan ka horgeeya markaasuu faktamaa qarsoonaadaa ya'sigii iyo magaciisiiba haddii shido badan iyo ya'si iyo mushkilo aan arko oo naftayda ay laf ku lafaqo oo dhibkaas aan arko isla markiiba waxaan ka horgeeyaa rajo rajaa ka dambaysa baan leeyahay marka sidaa darteed baa marka ya'sigii uu qarsoomaa weeyaan balad kasta markaan gaaro raja un ka dambaysaan aad ka hor timaada buu leey saasuu ujeedaa wey mactanna lii iima muuqdo oo iima soo banbaxo aniga iima soo daahiro iima muuqdo ya-sun quusasho igama hor timaado oo iima iima daahirto ya-sigaasoo yunaajii la faqo himatii aniga qasadkaygi iyo himadii iyo dantii aan lahaa yani maaragtay lafaqo ma jiro ilaa hadduu jiro taxadaahu waxaa ka hortago rajaa-un baa ka hortago rajo markaasu faktamaa ya-sigii qarsoonaada halkan dhaar buu ka bilaabay wuu wadayaa aada buu u wadi oo weliba wuxuu wuxuu ku dhaaranayaa awr rati iyo wax lamida geel u ku dhaaran oo dad nin xaajiya sido ayuu ku dhaaran kabacdi markay dhowr beed la dhaafo kadibna wuxuu ku dhaaranaya maaragtay fardo halkaasuu sii waday kabacdi wuxuu ku dhaarani niman reer ciraaq oo tiro badan oo maaragtay wax siiyey buu ku dhaaran halkaasuu daldalaya aliyatan bilyacmulaati yartami biha najaau bayna ajwaazi lfalaa kusin kaashbaaci xanaaya dumarin yarcufna bilamshaaji min jadbi lbura yarsubna fi baxri duja wabiduxa yadfuna fi laali ida alaalu tafa akhfaafuhuna min xafan wamin waja min xafa min xafan wamin waja marhumatan takdubu mabyada alxasa yaxmilna kula shaaxibin muxqawqifin muxqawqifin min tuuli tad-a bilguduwi wasura wuxuu yihi aaliyatan waan dhaaranayaa uulii waan dhaarani aaliyatan ama aalaytu waan dhaartay aaliyatan dhaar ayaan dhaartay bilyacmulaati halihii shaqaynayay oo camal falayay baan ku dhaartay halahaasoo yartanii ou ganmayo annajaa-u degdegi biha fardaha halaha uu la ganmayo bayna ajwaazi lfalaa bahgooyada dhexdeeda bahgooyada dhexdeeda barta caloosheeda dhexdeedana ou la ordaayo ou la ganmaayo halahaasaan ku dhaartay halahaasoo kuusin indho godgodan oo indhahooda ay yaryar yihiin ka ashbaaxi alxanaaya fardahaasoo yacni ka ashbaaxi alxanaaya qaansooyinka dhabarkooda oo kale lamid ah jirkoodaoo kale lamid ah qaansooyinka jirkoodao kale lamid ah halahaasoo dumarin golongoshan bimacnaa caato ahoo bog laalan wey bogooda u laalan yahay halahaasoo yarcufna sangororayo oo sankooda ka daadinayo bil amshaaji mid laisku dheehay laisku laisku dardaray laisku dheehay min jadbi lburaa min ajli jadbi lburaa sandoolka jiidistiisa darteedna yacni maaragtay la sangorarayo halahaasoo yarsubna tiimbanaayo ama dhex dabaalanayo fii baxri dujaa mugdiga badihiisa yacni habeenkii dhex dabaalanayo wa biduxaa wayadfuuna kor noqonayo biduxaa barqadiina kor noqonayo fil aali dhaandabagaalaha ama werwerka dhexdiisa idaa waktigii tafaa tafa alaalu yacni dhaandabagaalaha uu kor noqdo tafa uu kor noqdo wey markaas halahaas maaragtay habeen iyo barqaba saa u ordayo ayaan ku dhaaranay halahaasoo akfaafuhuna cag cagaf cagafyadoodu cagtoodu qofkooda waa cagta cagafta la yidhaha geela ay leeyahe yani marsuumatun mid la dildilaaciyey ay tahay oo jexjeexan tahay akfafu nadam mubtadaysata marsuumatun khabar ka dhigo maxay la dildilaacdeen min xafal akfaafuhuna cago cagafyadooduna lugahooda halahaasi marsuumatun tu la dildilaaciy ay tahay min xafal luga xanuun darteed iyo wa min wajhan cagaad oo ilaan dhagax bay maalinba maraysaay darteed ay maaragtay la dildilaacsan tahay lala dildilaaciye taasoo akfaaftaasoo takdubu ama halahaasoo takdubu cilaaminayso oo ku dharoobayso wey yani guduudinayso mubyada alxasaa qaruuraxa kiisii la caddeeyey kiisii caddaa guduud ka dhigayso halahaas ayaan ku dhaarta buli halahaas oo yaxmilna iigu sug marka wuxuu leeyahay awr buu tilmaamaya oo rabaa inuu ku dhaarto hadda dhaarta saad ogtihiin ilaahay baa lagu dhaartaa wixii wax alla ka soo hara hadii lagu dhaartona waa shirki wa marka carabta hadda kahor baan soo marnay inuu hore usoo dhaarana horan kusoo marnay in badanna waa arki doonaa sha marka shucaradu shucaraau yatabicuhum lgaawuun soo maaha alam tara anahum fi kuli waadin yahimuun maalinba waadiba meeluu la galaa marka dhaarta ilahay baa iskale fardaha halahaasu ku dhaaran wuxuu leeyahay waa fard halo oo degdeg badan bahgooyo celinaysaa aysan jirin halahaasi sida safarka ugu jireen ay weyd noqdeena indhihii ku carareen oo indhahooda god galeen halahaa siday gaajadii markay ka badatay daraaddeed ayay waxay noqdeen yacni maaragtay qaansada jirkeedoo kale sida u godan tahay ayay u goteen buu leeyahay keliyahoodana ay laabmeen isla markaasna yacni bahalkan la yidhaahdo hoggaanka ku jira sanka birta laga geliyo sandoorsoo lama dhaho birtaa jiidisteeda la jiidayay waa birta sanka laga geliyo jiidista mar walba gadaal loo celinayo ayaa waxaa isku darsamay maaragtay diifkii iyo dhiiggii baa isku darsamay weliya kasoo daadanaya ayaa ka imaanaya buli halahaas ayagoo sidaasa haddana wuxuu leeyahay habeen iyo maalinay socdaa mugdiga habeenka waa jeexaya maalintiina barqadii dhaandabagaaluhu iyo werwarka oo saas yahay kuleelkaa ma joogsanayaan waa dhex jiirayaan buu leeyahay weliba markii kuleelku aada u kaco ayuu socdaa buu leeyahy halahaas aan ku dhaaranayo cagahoodii dhagxaantaas ay marayeen iyo orodka ay ku jireen safarkaa dheer bay la dildilaaceen waa dildilaacsan yihin waa la jexjeexay markaasaa dhiiggii cagaha cagafta ka daatay yaa dhagxaantii caddaydoo dhan ba guduud ka dhigay kuwa loo cilaamiyey camal ka dhiguu leeyahy halahaas marka yay sidaan nin xaaji bay wadaa oo xajka u socda u leeyahay ayay sida xaj buu ninka u socdaa bul saasu ka wada aliyatan waa dhaarani dhaar baan dhaarani yani aalaytu waan dhaartay aaliyatan dhaar ama uuli waan dhaarani aaliyatan dhaar bilyacmulaati halihii shaqaynay ayaan ku dhaartay halihii camalka faliya shaqada xooga badnaa wey kuwaasoo yartani ou ganmayo annajaa-u degdegi bihaa halaha uu laganma la degdegayo bayna ajwaazi alfala alfala waa bahgooyaha ajwaazna waa bartamaheedii wey bahgooyada bartamaheeda dhexdeedana ku degdegayay halahaasaan ku dhaartay halahaas quusin kuwa indho godgodan ah oo indhahooda ay qarsoomeen ka ashbaaxi alxanaaya qaansooyinka jirkoodao kale la mid ah say qaansada u godan tahay sooma arag bay gaajo darteed yay la gotee la gotmay buu leeyahay markaasu wuxuu yidhi halahaasoo dummarin yacni kuwa boglaalan ahoo golongoshay oo keliyahoodii isku dhagay gaajo daraadii kuwaasoo yar cufna sangorarayo maxaa sankooda ka daadinaya bil amshaaji mid la isku dheehay oo laisku khalday la isku daray oo dhiiggii iyo madaxdii sanka diifkii ka daadanayay iyay isku dareen min jadbi lbura min ajli jadbi lbura sandhoolka jiidistiisa darteed ay la gorarayaan birtaa sanka uga jirto gadaal loo jiidaya daraaddeed baa dhiiggii iyo madaxdii isku daray iyo diifkii wey halahaasoo yar subna dabaalanayo dhex tiimbanayo fii baxri duja mugdiga badiisa mugdiga wuxuu ka cabira bad oo kale mugdigii habeenkiibay dhex dabaalanaya wa biduxana wayadfuuna way kor noqonayaan biduxa habeenkii bay socdaan tan hore waay yarsubna biduja maalinkiina way socdaan waa kuwan wayadfuuna way kor noqonayaan biduxa barqadiibay fil aali dhaan dabagaalihiibay ku kor noqonayaan werwarkii idaa ida alaalu idaa tafa hadduu kor noqdo alaalu yani dhaan dabagaalihii ama werwarkii tafa uu kor noqdo markuu werwarka kuleelka uu badan yahay saasay u dabaalanayaan dhex socdaan halahaasoo axfaafuhuna lugahoodu marsuumatun tu la dildilaaciyo la jeexjeexay ay tahay min xafan luga xanuun daraaddeed iyo min wajan cagaad caga caga cadida iyo maaragtay kaba la-aan qofku markuu socdo cagihii waa jeexjeexmaya darteed bay la dildilaaceen taasoo takdubu daroobaysa oo cilaaminaysa wey waa guduudinaysaa wey mubyad alxasa qaruuraxkiisa cad ama la cadeeyey ayay guduudinaysaa dhagaxii buu dhiig ka badinaya markaasa qaruuraxii cadcaddaa guduud noqonaya bu wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online